asalaamu calaykum kulan wacan akhyaartana dhegaysanaya kusoo dhowaada barnaamijka bandhigga dhaqaalaha ee idaacadda himil f m waa toddobaadle barnaamijkan waxaan diiradda ku saarnaa dhacdooyinka dhaqaalaha iyo kuwa ganacsiga qodobada aan idin hayno waxaa ka mid ah dakhliga ugu badan wuxuu ka imanayaa gudaha waana konton iyo shan boqolkii konton iyo shan dhibic sideed boqolkiiba oo cadad ahaan eh, ama lacag ahaan u dhiganta boqol siddeetan iyo sagaal milyan siddeed boqol iyo konton kun oo doolar waan falaqeyn aan idinkaga hayno miisaaniyadda dowladda ee sanadka labada kun sagaal iyo tobanka waxaan eegi doonaa sida loo qoondeeyey kharashaadka sidoo kale qodobada waxaa ka mid ah youtube oo mamnuucaya muuqaalada marka la duubayo khatar lagu galo iyo dhaqaalaha jarmalka oo sameeyey kurimadii ugu hooseysay muddo shan sano ah qodobadaasi kuwo kale ah ayaan idin haynaa dhegaystayaal dhanka farsamada barnaamijka waa khalid khaluudi anigoo maxamed ah iyo barnaamijka idinla socodsiinaya mahad maxamed cali qayb ayuu ka yahay soo dhowaada saaxiibyaal الصحة الصحة صحة alhaadi herbal hosbital halis weeye cudurkuye hadduu ku haleelo ordada kaa hayaanto on gurigana aad ka haajirto hagaag aad u qaadan weyso ha hiifin naftaade tala hufan anaa ku hayee horay u gaar alhaadiye herbal hosbital isagaa dawooyin harbala oo tayadooda la hubiye had iyo jeer kugu dabiibi indhuhu cuduraday haleeli waayaan howlaha adag loo maro kumbyuutaro hagaag u tilmaamayo kor iyo hoos halhal u sheegaya alhaadi baa noo hirgeliyo horay noogu habeeye inta moog bulshadaydaay hurdada ka toosa oo alhaadi herbal hosbital horay u gaara baabasir intuu halakeeyey hamigooda hoos u dhigay egfashanku hayaa had iyo goor alhaadii baa heegan u aho dawooyin herbala oo tayadooda la hubiyey hagaag ugu dabiibi cuduradii haweenka la haro noloshooda habsaamiyey safar inay dibadda ugu heleeshaan hankoodu ahaa alhaadii baa ka haqabtiro dhakhtarada holkara hagaag uga dabiibaysa heedha u keenay horay u gaar alhaadii herbal hosbital alhaadii herbal hosbital cudurrada uu idinka dabiibayo waxaa ka mid ah baabasiirka infekshanka cadawareerka umulsibyaanka dhiigkarka sonkorta yiridka gooryaanada xasaasiyadda cuncunka iyo finanka wejiga dhiciska xoojinta xubinta taranka daweynta waxyaabaha keena mini degdega daweynta hormoonada ragga iyo dumarka dawooyinka loo isticmaalo infekshanada ragga iyo dumarka iyo nerfaha sidoo kale alhaadii herbal waxaad ka helaysan dawooyinka la isku caateeyo kuwa la isku cayiliyo saliidaha timaha bixiya kana ilaaliya go'go'a kareemada la isku qurxiyo iyo saliidda loo isticmaalo bidaarta alhaadiye herbal hosbital waxa uu adeegsanayaa altrason color combyuter oo bukaanada laga saarayo uruku jirta xameytida iyo kaadiheysta wuxuu kaloo altrason color combyuter transfaginal isbitalku u adeegsanayaa fiisitada haweenka iyadoona ay fulinayso doctoresa jamiila cali nuur isbitaalku waxa uu leeyahay shebaar casri ah dawooyinka uu isbitaalku adeegsanayo waa dhir freesh ah oo lagaaga keenay dalalka kale ah hindiya bakistan maleesiya yeman suudaan iyo kenya qaybta koowaad ee alhaadi herbal hosbital waxay ku taallaa wadada labaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha qaybta labaad waxay ku taallaa wadada saddexaad isgooska bakaaraha ee toos u gasha bacadlaha agagaarka boosteyjada baraawe halka qaybta saddexaad ee isbitaalka ay ku taallo dalka bakistan isbitaalka waxaa ka howlgala dhaktar axmed cali nuur waxaana idinku soo dhoweynaya deeq cali deeq wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir eber lixal shan shan iyo toban eber lix sagaashan iyo lix eber lixal shan toddobaatan iyo toddobo sagaashan iyo kow sideetan iyo shan eber lixal shan sideetan iyo kow afartan iyo lix toddobaatan iyo sagaal eber lixal shan konton iyo sagaal sideetan iyo sagaal eber toddobo len lixdan sagaashan sagaashan iyo saddex website alhaadi herbal com ama alhaadi herbal at gmail com صحة صحتنا قوتنا hagaag aynu ku bilaabano dhegaystayaal barnaamijka golaha shacabka ayaa ansixiyey miisaaniyadda dowladda ku shaqey doonto sanad maaliyadeedka ka bilaabanaya kowda janwari labada kun iyo sagaal iyo tobanka kuna dhammaan doona kow iyo soddonka diseembar labada kun iyo sagaal iyo toban kadib markii uu seexay madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliya mudane maxamed cabdulaahi farmaajo wadarta guud ee miisaaniyadda sanadka labada kun iyo sagaal iyo tobanka waa saddex boqol iyo afartan milyan waxay dhowr milyan dheer tahay miisaaniyadda sanadkii hore oo gaaraysay laba boqol toddobaatan iyo afar dhibic lix milyan oo dolar waxay miisaaniyaddan ku dhisan tahay laba dakhli oo kale ah midka gudaha ee canshuuraha kala duwan ee dowladda qaado iyo dakhliga ka yimaada deeqaha la siiyo dowladda dakhliga gudaha ayaa la filayaa inuu noqdo konton iyo shan dhibic sideed boqolkiiba guud ahaana wadarta miisaaniyadda halka deeqaha dibadda la filayo in ay miisaaniyadda ka noqon doonaan afartan iyo afar dhibic laba boqolkiiba dakhliga gudaha waxa uu ka imaanayaa canshuuraha kala duwan ee ay dowladda soo aruuriso sida canshuurta dakhliga iyo faa'iidooyinka canshuurta faa'iidada ganacsiga iyo canshuurta adeega iyo agabka deeqaha dibadda waxay noqonayaan kaalmada hay-adaha caalamiga ah sida qaramadii midoobay bangiga adduunka midooda yurub iyo deeqaha dalalka saaxiibada la ah soomaaliya sida turkiga sacuudiga imaaraadka carabta iyo qatar haddaba halkee ayaa lagu bixinayaa qarshaadka miisaaniyadda sidee ayaa lagu qoondeeyey xafiisyada wasaaradaha iyo adeega bulshada arrimahaasi waxaan kala sheekaysanay cabdulkariim ibraahim calin xuseen oo akhriyey miisaaniyadda islamarkaana ah falaqeeyay arrimaha dhaqaalaha waxa uu waramay waryaheena mahad maxamed cali maad wamaadsan tahay waa ku dhawahay idaacadda miisaaniyaddan waxay shaqaynaysaa laga bilaabo kowda janaayo labada kun sagaaliyo tobanka ilaa soddon iyo kowda december labada kun sagaaliyo tobanka waana mid ka mid a howlaha shaqo ee wasaaradda maaliyadda inay soo diyaariso baarlamaankana uu ansixiyo madaxweynuhu ay tahay inuu saxiixo sanadka ma aha markii ugu horeysay oo miisaaniyad la ansixiyo in muddo ay soo socotay een, eh, meelo kala duwan iyo kor u kac wax soo marto laakiin waqti iyo sanado badan ay soo shaqeynaysay miisaaniyad jiritaankeeda Een, tirada guud ee lacagta ama miisaaniyadda la ansixiyey waxaa waaye saddex boqol iyo afartan milyan lixdan kun boqol iyo afartan iyo sagaal doolar intaas ayaa la qorsheeyey in sanadkan labada kun sagaal iyo tobanka howlaha dowladda iyo horumarinta lagu wado
waa maasanta cabdikariin ee sidaa sheegtaba ee dabcan miisaaniyaddan waxaa laga filanayaa dhowr ilo oo kala duwan qaarkood waa qaar ay dowladdu maamusho oo gudahii canshuurtii ah qaarna waa qaar ee, deeqo laga filayo dalal saaxiiba laha soomaaliya marka ilaha daqliga halka ugu badan ee uu ka imaanayo waa intee
Een, eh, dakhliga ugu badan wuxuu ka imaanayaa gudaha waana konton iyo shan boqolkii konton iyo shan dhibic sideed boqolkiiba oo cadad ahaan eh, ama lacag ahaan u dhiganta boqol siddeetan iyo sagaal milyan siddeed boqol iyo konton kun oo doolar intaas waxay ka imaanaysaa dakhliga gudaha dakhliga gudaha marka la dhaho waxaa ku jiro canshuurta noocyadeeda kala duwan Een, eh, wax walba ay canshuur ahaato way ku jirtaa waxyaaba aan canshuurta ahayn ee dowladda ay dadka ka qaado ama khidmadda way ku jirtaa intaasoo la isku geeyey ayaa lacagtaas een ka imaanaysaa waxaa jiro deeqo oo dibadda ah kuwaasoo miisaaniyadda ka ah afartan iyo afar dhibic een, eh, laba senti boqolkiiba qaarkood wadamo ay ka imaanayaan qaarkoodna macaahido ama hay-ado ama ururo dowladda saaxiib la ah ayay ka imaanayaan Een, kuwa wadamada ka imaanayo kale haddii aan soo qaadano sanadkan laba kun sagaaliyo tobanka dowladda tarkiya ayaa waxaa ka imaanaysaa soddon milyan ma jiro wadan kale oo ay lacag ka imaanayso sidii la qorsheeyey ma og haddii inta lagu guda jiro sanadka ay soo bixi doonto wadamadii horey ee dhiibi jiray sida sacuudi carabiya qatar iyo imaaraadka sanadkan ee, miisaaniyadda ma ku jiraan waa laga yaabaa markii oo uu bilowdo sanadka in dhaxda oo kale u yimaado sida hore- horey u dhacdo oo kale Een, eh, int- inta kale qaar waxay ka imaanayaan bangiga adduunka qaar waxay ka imaanayaan bangiga horumarinta africa qaar waxay ka imaanaysaa eh, qaramada midoobe qaar midooda yurub marka lacagtaas oo oo la isku geeyana waxay noqonaysaa boqol iyo konton milyan laba boqol toban iyo lix kun shan boqol iyo kow doolar oo ka imaanaysa dibadda marka ilaha dowladda soo gelaya waa labadaas markaana waxaa aada u badan sida muuqata dakhliga gudaha oo horumar fiican sameynaya iyo iyadana waxaa meesha ku jirta wadamo oo lacag bixin jiray oo sacuudi carabiya iyo qatar iyo imaaraadka ah oo sanadkan aan bixinaynin Ee, waxaad moodaa sidoo kale dakhliga gudaha inuu kor u kacayo tusaale ahaan een, sanadkii hore oo kale meelo badan oo xoogaa dowladda lacag badan kasoo geli jirin ama aan lacagba kasoo geli jirin ayaa sanadkan la rajeynaya inay lacag kasoo gasho sida meelaha aan lacagta kasoo geli jirin sanadkii hore waxaa ka mid ah canshuurta gedista ee shirkadaha korontada meeshaas hadda shan boqol oo kun oo doolar ayaa laga rajeynayaa sanadkii sanadka sanadkii hore wixii kii kasoo horeeya wax lacag oo kasoo xarootay maysan jirin Een, eh, meelaha kor u kacay waxaa ka mid ah mushaaraadka shaqaalaha canshuurta laga qaado sanadka hore macal shaqaalaha gaarka ah macal kuwa dowladda haddii lasku daro waxay ahaayeen een, shan milyan iyo shan boqol oo kun sanadkan waxaa la rajeynayaa in lix milyan iyo afar boqol oo kun gaaraan marka arintaasna waa aad iyo aad ayaa sanadkii hore loo hirgeliyey waxayna u muuqataa sanadka soo socda in kor loo sii wadi doono khidmadaha meelo oo laga qaado isgaarsiinta oo kale sanadii hore ma jirin oo yareed sanadkan waxaa la rajeynaya inay aada u soo badato meelahaas waa meelaha aadka aadka loo filayo in lacag badan dowladda uga soo xarooto sanadka soo socda hadduu alla idmo marka ilaa labadaas ay u qaybsamaan gudaha oo konton iyo shan dhibic sideed ah boqolkiiba iyo dibadda oo ah afartan iyo afar dhibic labo
cabdikariin markaa fiiriso labada daqli ee gudaha iyo dibadda waxaad moodaa inay farq weyn u dhexeeyo ama farqi aan eh, la fududaysan karin markaad eegto misleedahay dowladda canshuuraha iyo qaadistooda ayay ku guulaysatay waana sababta daqliga gudaha uu eh, u hirgalay ama uu uga batay eh, deeqaha laga fisho ururada caalamiga ah iyo dowladaha saaxiibada laha soomaaliya
Een, sina waa loo dhihi karaa sina waxbaa marka qaar asleeda way ka dhaman yihiin weli waxaa moodaa in canshuuraha laga qaado magaalada muqdisho iyo inta ku hareereysan oon gobolada aysan weli canshuur mid- sin aan la gaarsiin marka dhinacaas laga fiiriyo waxaa isleedahay dowladdu intan way ka badnaan lahayd canshuurteeda haddii ay gobolada iyo meelaha kale ee kastamida waxaa laga soo dejiyay ay gaarsiin lahayd marka xoogaa sarukac waa jira oo in canshuurta badatay laakiin haddana dadka hal dadka unbaa laga qaadaya oo magaalada muqdisho bis ay ku eg tahay oo kontaroolada ka baxsan xataa ma gaarsiisna marka horumarkaas dhankaas wuu jiraa Een, ah, dhanka qasha- qarashaadka oo ka imaanayo ama lacaga ka imaanayo dibadaha xoogaa waxaan is leeyahay wadamo lacag dhiibi jiray ayaa sanadkan aan lacag dhiibin inkastoo turkiya xoogaa lacag ku dartay oo toban milyan laakiin eh, wadamo oo muhiim ah sacuudi carabiya qadarka qadar iyo imaaraad sanadkan waxa ay qorsheyn ma laha waxaan ognahay sanadkii hore iyo sanadkii horreeyaba in sacuudiga oo kale konton milyan u dhiibo marka waa lacag badan lacagtaas meesha ka maqan tahay marka waxaad moodaa dowladda xoogaa lacag way qaaysaa lacagaha dibaddana een, wadamo ayaa xoogaa gacantooda dib ula laabto marka arrintaas ayaa xoogaa kusoo kororta
dabcan lacagta saddexda boqol oo milyan ah ama ka badan ee miisaaniyadda ay ku dhisan tahay sanadkan dowladda laba kun sagaal iyo toban dadweynuhu waxay isweydiinayaan waxaa ka mid ah lacagtaas halkay ku bixi doontaa ma xafiisyada dowladda keliya ayay ku koobnaan doontaa ma adeegyo kale oo bulsha eh, ku jiri doono oo dadka loogu adeegi doono mise lacagtaasi dowladda iyadaa isku bixin doonta shaqaalaheedii iyo ciidankeedii oo keliya qarashaadka miisaaniyadda laba loo kala qaybiyaa qaar waxaa leedahay kharashaadka joogtada qaarna waxaa leedahay kharashaadka ra-sumalka kharashaadka joogtada waa kaydka kabida iyo waxyaabaha dhan oo oo rigliga ah in loo bixiyo ay tahay halka ra-sumaalka ay tahay mashaariicda iyo waxyaabaha kale oo la xiriiro oo horumarinta u badan marka labadaas god ayay ku kala baxaysaa sanadkan waxaa u badan kharashaadka joogtada oo ah boqolkiiba siddeetan iyo lix dhibic labo halka qarashaadka ra-sumaalka ay tahay boqolkiiba saddex toban dhibic sideed oo lacag ahaan ama nambar ahaan kala ah qarashaadka joogtada ah waxaa lagu qiyaasay laba boqol sagaashan iyo saddex milyan laba boqol sagaashan iyo saddex kun lix boqol afartan iyo sagaal waa qarashaadka joogtada ah halka ra-sumaalka lagu qiyaasay afartan iyo lix milyan todoba boqol lixdan iyo lix kun shan boqol iyo kow doolar inay noqoto marka labadaas meel ayay kala baxayaan welina waxaad moodaa inaan dhanka horumarinta iyo een, adeegyada horumarinta weli laga gaabinayo oo lacagaha loo badinayo Een, mushaaraad iyo gawaari iyo safarro iyo qarashaadka joogtada weli u badan yihin arrintaas ayaa weli muuqato Marka, sanadka horena xoogaa wax yar oo mashaariic waa lagu daray S- sanadkan wax yar laakiin sidii la rabay weli ma gaarsiisin weli wuxuu coo badan yihiin wax la cuno oo la rugo mushaar iyo running cost ay u badan yihiin ama sh- lacagta socodka marka labadaas meel ayay u kala baxayaan lacagaha oo kale ah qarash- qarashaadka joogtada ah iyo kuwa ra-sumaalka joogtada oo ah siddeetan iyo lix dhibic laba boqolkiiba ra-sumaalka oo ah saddex iyo toban dhibic sideed intaas ayay u kala baxayaan sanadkan insha allah haddii aan soo qaadano sidoo kale xafiismanka qarashaadka ugu badan ku baxayaan ama ugu muhiimsan Een, waxaa ka mid ah xafiiska madaxtooyada oo kale sanadkan waxaa la qorsheeyey shan milyan sideed boqol soddon iyo sideed kun shan boqol iyo siddeed iyo todoba dolar inay ku baxdo sidoo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha waxaa la- waxaa la qorsheeyey shan milyan todoba boqol todobaatan iyo todoba kun lix boqol iyo soddon dolar inay ku baxdo marka xafiisku waa badan yihiin hadda waxaa ka mid ah wasaaradda maaliyadda oo kale oo lacagtan la raba inay soo aruuriso oo shaqadeeda ay tahay waxay waxaa la qorsheeyey sideed milyan lix boqol konton iyo afar kun shan boqol sideetan iyo shan doolar marka in lacag xoogaa aada u badan waaye marka loo fiirsho xafiismo badan oo lacag badan qaadanaya waa jiraan xafiiska golaha shacabka oo kale ee, waxaa ku baxayso shan milyan saddex boqol soddon iyo sideed kun afar boqol sideetan iyo kow doolar idan lacag aada u badan waaye meela oo meelaha kale ee lacaga ku baxayso waxaa kamid ah wasaaradda arrimaha gudaha federaalka oo kale lacag badan ku baxayso waxaa ku baxayso sagaal milyan todoba boqol iyo siddeetan kun boqol toban iyo lix marka een, meelo badan ayuu lacag ku baxaysaa jirto marka guddiyo madax banaana jira iyagana iskooda oo shaqooyin qabanaya oo lacag loogu talagalay tusaale ahaan ee, guddiga madax banaan ee doorashooyinka qaranka sanadka hore waxay qaadanayeen laba milyan shan boqol hadda waxaa looga dhigay saddex milyan guddiga madax bannaan ee xuquuqul aadanaha oo lacag qaadan jirin marka hore oo hadda dhow la asaasay hal milyan laga dhigay ee waxaan ka wadaa boqol kun oo dollar Een, ee, guddiga madax bannaan ee la dagaalanka musuqmaasuqa oo agana kordhow asaaskooda soo gabagabeynayo boqol kun oo dollar loo qorsheeyay kuwaas sanadihii hore ma shaqeyneen sanadkan ayay cusub yihiin lacag Een, dhanka amniga iyo difaaca markaan fiirino oo kale tusaale ahaan guud ahaan adeegada adeega difaaca iyo amniga waxaa ku baxaayo boqol iyo toban boqol iyo toban milyan todoba boqol lixdan iyo todoba kun iyo labaatan iyo afar doolar Een, waxaad moodaa sanadka hore inay ka badan tahay ilaa shan milyan oo doolar lacaga dhan talaysida ay kala leeyihiin iyo wasaarado taliska ciidanka xooga oo kale Een, waxaa ku baxayso lixdan iyo laba milyan boqol sagaashan iyo saddex kun saddex boqol soddon iyo lix ayadana waa lacag oo aad iyo aad maxaa la dhahaa, u qi- u badan Ee, lacago oo waxaa jirto tusaale ahaan ee, taliska ciidanka booliska oo kale lacag badan ayaa ku bixisa asigana shan iyo shan iyo labaatan milyan todoba boqol siddeetan iyo sagaal kun sideed boqol konton iyo lix nabaskuda oo oo ciidamada ciidamada wadanka kamida waxaa ku bixayso laba iyo toban milyan shan boqol iyo shan kun lix boqol iyo siddeetan marka meelahaas ayaa ugu badan meelaha lacagaha badan ay ku bixi doonaan Ee, garsoorka asi naftarkiisa lacag badanaa ku bixayso Een, eh, qaarkood maxkamada waa kala duwan yihiin maxkam- maxkamadda gobolka banaadir oo kale hadda waxaa ku baxayo hal milyan afar boqol sagaashan iyo sagaal kun afar boqol soddon iyo labo marka ciidanka asluubta oo kale ay shan milyan todoba boqol todobaatan todoba kun laba boqol labaatan afar ku baxayso marka meelaha wax kala baxay oo kala duwan yihiin meelahaas ayaana ugu badan meelaha lacagaha badan ay ku bixi doonaan hadduu alla idmo wasaaradda caafimaadka sanadkan eh, lacag badan loo qorsheeyey marka loo fiirso sanadka hore sanadka hore oo kale hal milyan iyo saddex boqol sagaashan iyo sideed kun sagaal boqol konton iyo kow dollar ayaa wax kabeddelka marka la sameeyey xataa ku baxday haddana sida qorsheeya toddoba milyan laba boqol iyo lixdan kun afar boqol iyo afartan dollar marka waa qiyaas kartaa in lacag badan ama eh, laga rajeynayo in adeeg badan oo caafimaad ay bixiyaan in waxaa ka mid a meelaha lacag badan ku baxayso kale wasaaradda waxbarashada iyo tacliinta sare laba iyo toban milyan sideed boqol soddon iyo afar kun boqol afartan iyo saddex ayaa ku baxayso sanadka hore oo kale sideed milyan iyo sideed boqol iyo toddoba kun boqol sideed iyo afar ayaa ku bixaysa marka waxay ka mid yihiin meelaha isbeddelka waaweyn isbeddelka waaweyn uu saameeyey oo sanadkan la filaya in lacag badan ay ku baxdo Een, eh, labadan wasaaradood oo waxbarashada iyo caafimaadka waxay ka mid yihiin kuwa la- waxyaabaha qaar bixiyo macnaha adeegyada wadanka bixiyo sida caafimaadka waxbarashada ayagana waxaa laga rajeynaya in lacagta lagu bixiyo oo kale adeeg dhigam ay soo saaraan Ayo.
marka wasaaradda caafimaadka iyo tan waxbarashada hadda aad tilmaamaysay iyo wasaaradaha kale lamidka ah isboortiga iyo haweenka waxaa la dhihi karaa soomaha qaanadda ay ka mid yihiin oo ah adeega bulshada waa wasaaradaha ugu dhow ee la dhihi karo wax un u eg adeeg bulsho ay ay miisaaniyadda ka yihiin Een, haa haa laakiin adeega bulshada eh, siga marka laisku wada daro oo wasaaradda caafimaadka waxbarashada sportska iyo dhallinyarada een, eh, haweenka iyo horumarinta xuquuqda aadanaha waxaa loo qorsheeyey saddex iyo labaatan milyan boqol toban iyo sagaal kun laba boqol soddon iyo kow halka sanadkii hore ay ahayd ama ku baxday saddex iyo toban milyan boqol sideetan iyo saddex kun iyo soddon iyo sideed dollar waxaa qiyaas karnaa marka inta boqolkiiba ay kor u kaceen marka ani waxaan isleeyahay haddii lacagtii loo badiyey oo een, s- sagaashan boqolkiiba camal oo kor loogu qaaday adeeg intii lamida ayaa laga rabaa ilaan qof walba wuxuu qaato adeegeedii ayaa ayaa laga sugayaa soo maa marka lacagtaas ku baxayso oo hadda saddex laatanka milyan inkastoo ay weli yar tahay marka loo fiirsho miisaaniyadda ama wixii dowladda laga rabay haddana waxaan is leeyahay wasaaradu war intaan ha ka soo dhaalan kadibna sanadka dambe waxaan rajeynayaa inay konton milyan iyo xag u dhaafi doonaan insha allah tacaala waa tahay eh, cabdikariin ugu dambeyntii dabcan miisaaniyaddooda akhrisay tii sanadkii hore waa la socotay oo waata falanqeyn aan ka sameynay Een, maxaa kuu muuqanaya markaa fiirisa miisaaniyadda sanadba sanadka ka dambeeya isbeddelka imaanayo ay- halkee isbeddelku ka kordhaya rajada laga qabo in miisaaniyadda mar walbaahi ay dowladda isku filnaato oo ay shaqaalaheedii iyo ciidankeedii ku filnaato kadibna ay adeegyo bulsho oo hufan ay samayso intii ay la eg tahay Een, eh, horta sanad walba horumar iyo ama kor u qaadid miisaaniyadeed way jirtaa laakiin aniga waxaan u arkaa oo kale inay muhiim tahay markii miisaaniyaddu kororto wax la kordhaya ayaa jiro oo ah la xisaabtanka waxaa la kordhayo een, adeegyada oo dadka lasoo gaarsiiyo waxaad moodaa adeegyada mar walba in dib loo dhigo mar walba oo hoos loosoo dhigo Een, waxaa jirtay ayadana barnaamij ah in deyma la cafinaayo oo kale taas oo, eh, hadda mawduuceena ma aha laakiin sida loo maamulo miisaaniyadda ayaa shardiyada shardiyada layska rabo ka mid a muhiim ayay u tahay aan isleeyahay in miisaaniyadda sax loo maamulo iyo cafinta deyntaas waxyaabaha u baahan oo aan isleedahay marar mararka ka dambeysa oo sii kordhayaan waxay tahay dakhliga gudaha oo sii kordhayo haddana waxaa mar walba aniga sheegayaa in la sameeyo canshuuro midaysan oo waddanka dhan ah miisaaniyaddu ay noqoto mid waddanka dhan u midaysan hadda waxaa ognahay in maamul goboleeda qaar iyo maamul goboleeda dhan aan dhaho waxaa loo kala qorsheeyey oo lacagtii miisaaniyadda ka mid a haddana aan dhankooda canshuur laga soo qaadin marka dowladda in ay wax isku soo dhoweyso oo ay sameyso in maamul goboleedada canshuurta laga qaado nidaam saxan lagu wada shaqeeyo oo miisaaniyadda ay iskugu timaado hal god baarlamaankana ugu wada ansixiyo Een, waxyaaba kaloo muhiimka ah waxay tahay mar walba waxaad aragtaa un in lacagihii lagu badinayo xafiismanka xafiiska madaxweynaha oo kale xafiiska ra-iisul wasaaraha oo kale sida aad arkayn lacag badan oo shan milyan aad ku bixiyso laba midkiiba marka xafiiska madaxweynaha xafiiska ra-iisul wasaaraha waxay marayaan sanadkii toban milyan waxaa laga yaabaa marka qaar inay kasii badiyaan marka arrintaas oo kale in la yareeyo ayaa muhiim ah talooyinka guddiga maaliyaddana mar walba la daba kaco waxyaabaha aadka ugu qiimo badan waxaa ka mid ah in lacagaha inta badan lagu dhiibo qaab akawna ah oo dadka shaqaalaha haddii yihiin akawno loogu shubo gunooyinka sidoo kale akawno lagu shubo shaqooyin badan macnaha oo lacagtii gaashka ahayd oo la qaadqaadayay laga cayntay sidaas oo kale ciidamada qaar akaano loo sameeyey database loo sameeyey marka horumarkaas dhanka hufnaanta ah wuu jiraa in la sii joogtay markasta lacag sii badatana xisaabkaas sii badanaya marka arrintaas ayaan ku talinaya soo horjeedinaya
ogeysiis ogeysiis xarunta daweynta iyo qalliinka indhaha dhagaha iyo maqaarka ee saacid waxay ku wargelinaysaa dhammaan ummadda soomaaliyeed iyo macaamiisha gaarka in xaruntu ku diyaarisay qalliin indhafiiqis oo lagu gelinayo baliil casriya waxaa kaloo aad ka heli kartaa saacid i and ear center kombyutar casri ah oo lagu baarayo cudurrada indhaha sida cabirka dareenwadayaasha indhaha cabirka biyaha indhaha gala sixidda aragga iyo dhammaan cudurrada ku dhaca indhaha iyo dhagaha sidoo kale waxaad ka helaysaa okiyaalaha aragga kuwa xaragada nooc kasta iyo qalabka dadka dhagaha jiga muddo kooban qalliinka indhafiiqistu waa lacag la-aan isdiiwaangelintu waxay ka socotaa xarunta daweynta indhaha dhagaha cunaha iyo sanka ee saacid qaybteeda koowaad oo ku taala bakaaraha wadada horumarta dabaqa maalintaajir kasoo horjeedka dabaqa tagno ee isgooska sarifyaraha qaybta labaad ee xarunta saacid waxay ku taallaa kilomitir for isgooska taleex kasoo horjeedka premier bank wixii faahfaahin intaa dheer fadlan kala xiriir telefoon nambarada eber lix hal shan konton iyo afar siddeetan iyo toddobo lixdan eber lix hal shan sagaashan iyo sagaal sagaashan iyo shan siddeetan iyo siddeed ama eber lix hal shan siddeetan iyo siddeed siddeetan iyo sagaal afartan iyo afar fiiro gaara maalinta arbacada fiisatada ilmaha yaryar iyo ardaydu waa lacag la-aan ogeysiis muhiima dhammaan shacabweynaha ku dhaqan toban iyo toddobada degmo ee gobolka banaadir iyo nawaaxigooda waxaa lagu wargelinayaa in xarun caafimaad oo cusub lana magac baxday al arabiya bolyclinic center looga furay dhowaan xaafadda buuluxubey ee degmada wadajir al arabiya bolyclinic center ayaa ah xarun daryeel caafimaad u fidin doonta dhammaan shacabka da' kasta adeegyada caafimaad ee aad ka heli doonto waxaa ka mid ah eegista bukaan socodka tallaalka cudurrada faafa sida cagaarshowga gargaarka deg dega ah gudniinka caruurta gaar ahaan wiilasha qallimada fudfudud kombyuutarka urkujirta iyo baarista nooc kasta oo cudur ah xarunta al carabiya bolyclinic waxaad ka helaysaa daryeel caafimaad oo dhammaystiran dawo heerkulkeeda la ilaaliyey iyo takhaatiir taya leh maalmaha shaqadu waa toddobada maalin ee sitimaanka saacadaha shaqaduna waa toddobada subaxnimo ilaa koob iyo tobanka fiidnimo al carabiya bolyclinic center waxa ay ku taallaa degmadooda jir agagaarka suuqa buluxubey xarunta waxaa ka howlgeli doona takhaatiir kala duwan sida dr maxamed axmed xuseen dr qooji oo u qaabilsan cudurada guud general medicine dr cabdiqaadir maxamed yuusuf bakistaani oo qaabilsan cudurada caruurta iyo haweenka wixii faahfaahin intaasi dheeraadka ah waxaad kala xiriiri kartaa taleefan gacanka kale ah eber lixal shan labaatan iyo saddex afartan iyo shan siddeetan iyo lix ama eber lixal shan konton iyo sagaal sagaashan iyo sideed afartan iyo sagaal ama eber lixal shan siddeetan labaatan iyo sideed siddeetan fiiro gaar ah maalmaha isniinta iyo khamiista lambarka iyo baaristuba waa lacag la-aan markaana dhegaystayaal waa xubinta wararka dhaqaalaha iyo ganacsiga ee barnaamijka shirkadda youtube-ka ayaa mamnuucaysaa muuqaalada marka la duwayo khatar lagu galo youtube ayaa joojinaya muuqaalada khatarta leh ee dadka soo duwaan gaar ahaan kuwa loo yaqaan prankes ee lagu baahiyo shabakadda tallaabadan waxay imaanaysaa iyadoo laga jawaabayo waxa loogu yaray xujooyinka dadka sameeyaan kuwaasi oo dhowr jeer ka dhasheen dhimashadii dhaawac shabakadda muuqaalada oo ay leedahay google ayaa shaacisay in muuqaalada dadka ay soo sameeyaan iyaga oo khatar naftooda gelinaya in aysan wax boos ah ku lahayn youtube si kastaba waxay shirkadda u muuqataa in ay ku guurdaraysatay in ay sharciyadeeda wax ka qabtaan dhammaan muuqaalada waxyeelada leh ee ku jira keedka shabakadda warbixin ay soo saartay basfiid ayaa lagu sheegay in sawirada iyo muuqaalada muujinaya wax u muuqda cadowtinimo in ay weli ka soo muuqdaan youtube-ka iyadoo sharci laga dejiyey muuqaalada qaar ayaa soo jiitay malaayiin qofood oo daawaday waxay youtube-ka tilmaamaysaa in ay si adag ugu shaqaynayso sidii meesha loogu saari lahaa dhammaan muuqaalada muujinaya xadgudub waxaan leenahay siyaasado hubinaya waxaa noqon kara kaftan ama xujo ee aan soo dhaafin khadka cas ayaa lagu yidhi qoraal ka soo baxay youtube-ka wixii iminka ka dambeeya youtube ma oggolaan doono in la soo geliyo muuqaalo muujinaya in qofka khatar ku galay noloshiisa si uu u helo dad badan oo daawada dhaqaalaha jarmalka ayaa sameeyey kurmadii ugu hosaysay muddo shan sano ah dhaqaalaha dalka jarmalka ayaa kubcay hal dhibic shan sannadkii hore waa heerkii ugu hooseysay ee kuriimo uu sameeyo tan iyo sannadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii sida laga soo xigtay xogaha cusub ee dowladda tirkoobyada ayaa muujiyey in dalka ugu dhaqaalaha xoogan yurub ee jarmalka in kuwaca dhaqaalihiisu uu hoos u dhacay dhaqaalaha dunida ee sii liicaya iyo dhibaatooyinka ka jira suuqa warshadaha gaadiidka oo culayso badan la saaray ayaa loo tiirinayaa in ay yihiin sababaha horseeday hoos u dhaca dhaqaalaha dalkaasi bilowgii sannadkii labada kun siddeed iyo tobankii dhaqaalaha jarmalka ayaa la filayey inuu kobco hal dhibic siddeed boqolkiiba iyadoo kuriimada dhaqaalaha dalkaasi uu ahaa laba dhibic labo sannadkii labada kun iyo toddobai toban waxaa cabsi xoogan laga qabay in jarmalka uu galo xaalad dhaqaale xumo marka la eego isbeddellada dhaqaalaha dunida oo wax badan ay ku soo kordheen xafiiska tirkoobyada jarmalka ayaa daha ka qaadin weli saadaasha dhaqaale ee dalka ee bilaha soo aadan waxaana taasi ugu wacan iyadoo aysan jirin xog dhammaystiran oo laga tusaale qaato clos fistesen oo madax ka ah bartan macroeconomics ayaa tilmaamay in ay xusid mudan tahay in jarmalku uu ka badbaaday hoosudhac dhaqaale oo khatar ah jarmalka waa uuna sii badan yahay waxaan ka baqaynay hoosudhac ballaaran ayuu yidhi clos jarmalka waa dalka afraad ee ugu dhaqaale xooggan caalamka oo idil guud ahaan dhegeystayaal intaasi ayaan kusoo gabgabaynayaa barnaamijka bandhiga dhaqaalaha idaacadda himile f m ead ka dhegaysanayseen inta aan ku kulmi doonno barnaamijkan kii saxiga ah nabadgelyo saaxiib yaal